waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali faragelinta foosha xun ee ka baxsan heerka diblomaasiyadda lagu yaqaana adduunka ee etoobiya ku yeelatay arrinta soomaaliya inay noqotayba waxaan anigu ugu magacdaray kiniinkii daweyn lahaa soomaaliya oo la raadinayay beryahaas oo la-ah in uu kiniinkaasi ino faragelinta etoobiya aniga kolba labada ugu muhiimsan lasoo isbiirsaday
waa gartay hadda maadaama aada loo soo dhoweeyey doorashada farmaajo maxaad is leedahay howlaha ugu waaweyn ee hor yaalla ee looga fadhiya inuu qabtaa weyihiin horta waxa weeye ilaa maantana dadyowga waxindhendheeyaa kolba ay isla dhex marayaan ay ummadda soomaaliyeed shan iyo labaatankii sana ee ugu dambeysay gaar ahaan dabaqada dhexe ee la yidhaahdo waxbay dadka u talisaa oo kuwa waxbartay iyo baymashirkeeda ugu badan yihiin waxaa ka dhimatay habtii soomaalinimo qabkii iyo sharaftii iyo isla weynidii marka afar sano kollaba waa wakti yar oo dadka sida dib loogu soo dhisaa way yar tahay laakiin inuu soo celiyo sharafta iyo haybadii dadka soomaaliyeed ay lahaayeen taasna wuxuu ku soo celin karaa dhowr arrimood isagoo qabta oy ka mid tahay in uu la dagaalamo musuqan dalka ku habsaday si fooxuna uga faraha uga baxay ko laba in uu ummadda isku talo maadaama maanta nin u dhexeeya ummadda uu yahay in uu ummadda isku keeno ka gobolka jooga iyo ka xarunta jooga saddex in gacanta lagu soo dhigo oo habeen dhowto sidaan idhi lasoo meeriyo la ogaado inta ciidamo dibadda ee nagaga jirta waddanka ama kuwa jaarka ha noqdeen iyagoo iska soo galay ama kuwa kaleba ha noqdeen bal in la ogaado war maxaa maxaa dalkan ku jira oona soomaali ahayn iyo tan afraad oo dee sida la wada ogyahay securityga ama nabadgelyada waddanka guda iyo dibadba in inta la karo inta la karo in lasoo gacanta lagu dhigo iyadoo la adeegsanayo ciidamada soomaaliyeed kuwa gobol jooga iyo kuwa xarunta jooga sidii laisuu keeni lahaana fulogeed la qabto walba afartaa horta waa la qaban karaa hadda waa gartay tan qoraalkii aad ka qortay waxaad ku tilmaantay faragelinta qaawan ee gaar ahaan etoobiya ay kula jirto etoobiya iyo dalalka deriska iyo amison hadda madaxweyne farmaajo iyo soomaaliya kama maaranto xilliga la joogo marka wada shaqayn uu la yeesho ama xiriir uu dalalkaas la yeesho iyo beesha caalamka inteeda kale sidee bay muhiim ugu tahay si dowladiisu ay u guulaysato runtii dowlad soo kobcaysa dhibaato iyo burbur ka soo baxaysa sida tan soomaaliya ciidamadiina ka burburay kollaba waa isaga baahan tahay in caawimaad adduunku siiso ama reer yurubka ha noqdeen ama kuwa jaarka oo igaad iyo amisom hadda la magac baxay ha noqdeen laakiin dowlad qaran ah oo sharaf leh oo madax bannaan waxaa laga rabaa inay bedesho waxa la yidhaahdo terms of agreement ama ereyada iyo qaabka lagu heshiinayay yaa gacan sare leh yaa amarku ka soo baxa yaa diri kara ciddii aanay rabin yaa talada dalka haya waa in talada dalka ay ku soo gacanta lagu soo celiyaa dowladda soomaaliyeed dibna loo nakhtiimaa sida meel kale habeendhito ka sheegay dib nakhtiir lagu sameeyaa heshiisyadan inoo horseeday in gacanta laynagu dhigo ama jimciyadda qurumaha ka dhexaysa heshiisyada dhowr iyo labaatankaas sano aynu la galna ha noqoto ama tam amisam ha noqoto in oba farmaajo uu bogga rogaa uu furaa buugtaas dib isagoo la kaashanaya dadyaga waxgaradka ah iyo dowladda cisuda soo dhisayo iyo baarlamaanka in nq naqtin lagu sameeyo wixii aynu qaadan karnana laga qaato wixii kalena dibadda lagu tuuro waa gartay soomaalidu guud ahaanba mar kastoo madaxweyne la doorto way soo dhoweeyaan oo waxaa jira raje iyo euforia iyo dabaaldegyo inkastoo dabaaldega hadda iyo soo dhoweynta farmaajo loo sameeyey aan hore loo arag imisa ama sidee buu madaxweyne ahaan u sii wadi karaa taageerada shacabku hadda ay u hayaan oo uu iskugu dayi karaa inuusan lumin ummadda soomaaliyeed waxay habeenka dhow muujisay in ay yihiin dad garaar leh waa in garaadkooda la maalaa waa in madaxweynuhu uu la yimaadaa dowlad iyo dad shaqaale ka noqonaya dowladdaas oo ummadda soomaaliyeed u qalma markaan leena ummadda soomaaliyeed u qalma waxa weeye dad ka turjumi kara cididiilada iyo hiyikaca ay maanta sameeyeen oon garanayno hiyikacaasi wuxuu ka yimid oo ah gacanta in loogu soo celiyo dowladda soomaaliyeed waxna waa waxa fog waxna waa waxa dow waxa fog waa laga wada shaqayn karaa oo waa taan idii dibudhiska dalka oo waxyaabo badan ka koobantaa cidna ku daalin mayno farmaajona in lagu dedejiya ma aha waa in loo fadhiistaa oo jilbaha loo aastaa oo naqshada loo soo saaraa sidii arrimahaas loo xeerin lahaa laakiin hadda waa inuu farmaajo ummadda soomaaliyeed ee hiyikacday u sheegaa jihada uu u wado meesha uu geynayo jihadaasi caqabadaha ay leedahay iyo natiijada uu ka gaarayo practical blueprint waxa la yidhaahdo oo la samayn karo la qaban karo in ummadda soomaaliyeed tuso isla markaana uu ummadda wixii uu u sheegay uu kaga dhawaajiyo waxa ka noqon karaa for example haddaynu matelo usoo qaadano corruption-kan gacanta ka baxay wuxuu kusoo xidi karaa isagoo corruptionka aada ula dagaalama kan waaweyn weliba maaha inanka yaree biliiskii hal dollar meelaha ka qaadanaya laakiin lacagtan weyn ee ummadda soomaaliyeed laga xadayo waa in la qiimeeyaa madaxda uu uu dooranayaa siday wax u qabanayaan marka waa inuu soo saartaa long term iyo short term qorshaha fog iyo qorshaha dhow qorshaha dhow markaa wixii uu ka qaban karo weliba anigu isleeyahay uun dib u soo celinta kalsoonida ummadda soomaaliyeed vision ballaaran oo u dhadhamo ummadda in meesha loo soo dhigo hadhowtana sidaa aynu uga xaajoono aynu raacno vishinkii farmaajo waynu aragnay maxaa inoo cuntamo maxaase inoo cuntamin laakiin habeenkii qofkii magic ama sixir maaha wax kasta mar keliya ma baabiin karo laakiin waa in isha aynu ku haynaa wixii markaa uu soo bandhigana aynu qiimaynaa waa gartay waxaad sheegtay inuu dadka u sheego tuso dariiqa uu ku socdo dad baa aaminsan tallaabada u horreyso uu qaado lagu fiirin karo halka uu u socdo inay noqon doonto qofka uu ra-iisul wasaare ahaan usoo xusho muhiimad intee la eg bay leedahay qofka uu soo xulanayo absolutely muhiimad muhiim ah weeye ummadda u leh waxyaabo badan bay sheegaysaa waxay wax kaka turjumaysaa sida uu madaxweynuhu go-aan u gaadho iyo go-aanka uu gaadhaa meesha uu ka soo fircamo ama lug uu ku hayo ma shaksibaa ma saaxiibtinimaa ma kartibaa ma siyaasadda waddanka isagoo fiiriyey oo miisaamay marka qofka uu inoo keenaa qofka uu keeno oo keliyaka kama hadlayso laakiin waxay ka hadli doontaa madaxweynaha laftiisu go-aanka siduu u gaadho ayaynu ka dhadhamin doonaa marka qiimo weyn bay leedahay waana fiirin doonaa waa in la siiyaa madaxweynaha waxa la yidhaahdo latitude inaan la bresh garayn inaan durba waxaad arkaysaa in loo baratamayo madaxweynihii oo le leeyahay hebel ha siiyo hebel ha siiyo way fiican tahay in tale loo dhiibo laakiin in lagu adkaysto oo la yidhaahdo hebel iyo hebel oo kale inuu siiyaa taasna madaxweynaha gacantiisa ay xidhaysaa marka muhiimad weyn bay leedahay wax badanna waa ka dhadhansan doonaa marka aynu ogaano qofka uu ka dhigay prime ministerka iyo wasiirada uu soo doortaa sida ay yihiin iyo waxay gudaan iyo waxay galaan iyona waxay inooga wax sheegi karaan in hididiiladii iyo hamigii aan qabnay meeshii aynu rabnay loo wado waa gartay tan ugu dambaysa haddii madaxweynuhu ku dhihi lahaa maanta tala isii maxaad kula talin lahayd maxaadse kala talin lahayd very good i think waxaan sheegay talooyin qaarkood oon hayo waxaan samayn doonaa baan idhi si gaara ayaan u faafin doonaa qaarkood si hoos ahaana baan madaxweynaha ugu diri doonaa laakiin mid lawdacaana oo madaxweynaha lagu jujoobayo ayaan jeclahay inaan kusoo xidho waa waxa weeye tan madaxweynaha laga filanayo ee la rabo inuu gacan adag oo bir ah markaaba ku qabto dalalka jaarka ee cadowtinimada muujiya ama faragelinta anigu waxaan odhan lahaa dowladnimadu iyo siyaasad iyo waxaa siyaasadda la yidhaah waa xeelad iyo xirfad iyo technical isagoo soo celinaya sovereign ama madax banaanida soomaaliyeed taladana gacanta ugu soo celinaya haddana in xeelad diblomaasiyad la isticmaalaa oo jaranjarooyin sida arrimuhu ay kale yihiin loo kala qaadaa wax anigu kama waaban teen berri iyo saa dambe iyo labaatanka cisho ee soo socda in uu si deg dega ninka gabriel la yidhaha dalka uga saaro etoobiyana wax weyn kuma hayso dhib weyn kuma hayso innakase waxay inagu tahay symbolic wax weyn marka waxyaaba qaarkood aanay dib weyni uga imanayn ayuu samayn karaa markaaba laakiin amisom oo kale inuu berri ba yidhaahdo baxa iyana khatartay leedaha marka waxyaabo simbolika ummadda soomaaliyeed uu tusi karo wixii uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo iyagana muhiim u ah qabkooda iyo sharaftooda sida taa gabriel sheege oo kale inuu si deg deg ah wax uga qabto kuwa kale ee culus ee diblomaasiyadda aan sheegayna in talo iyo talo wadaag sidii laga yeeli lahaa iyo sidii loo hardaafin lahaa falowgeed in madaxweynuhu uu u howlgalo ayaan kula talin lahaa waana laga filanayaa ee hoose waxaan ka xariiqayaa yaan madaxweynaha lagu riixin agshiyaha dhow dhib inoo keena
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali